أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kastaoo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo hadaan oo kale maalin kasta oo jimco ah aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha waxa aynu diiradda ku saari doonnaa dowladihii soo maray dalka soomaaliya ee shisheeyuhu soo dhisay waxa laga dhaxlay iyo doorashooyinka la filayo in muqdisho ay ka dhacaan kuwaas oo uu hareeyay khilaaf u dhexeeya hoggaanka sare dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah barnaamijka waxaa toddobaadkan marti ku ah oo arrimahaasoo idil nala falanqayn doona insha allah aqoon-yahanada kale ah ibnu muflix iyo abuu faatimah aniga ayaa soo saaray barnaamijku idila socsiinaya waa mar keliya diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
barnaamijka diiradda jimcaha ayaanu gudageli doonnaa burburkii dowladdii siyaad bara kadib dalka soomaaliya waxaa loo soo dhisay dowlado garwadeen ay ka ahaayeen siyaasiyiin shisheeyaha u adeega haddaan milicsanno dowladahaasi dowladdii cabdiqaasim salaad xasan waxaa lagu soo dhisay dalka jabuuti sannadkii labada kun ayaa shir lagu qabtay magaalada carta waxaa lagu doortay cabdiqaasim salaad xasan halkaas markii ugu horaysay waxaa wax lagu soo qaybsaday hannaanka amaba nidaamka loo yaqaano afar dhibic shan oo ilaa iyo hadda lagu soo dhisayay dowladaha shisheeya kalkaalka ah dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo lasoo doortay habeen jimco ah shan iyo labaatankii bishii agosto sannadkii labada kun waxa ay la socon weysay mucaarad adag oo ay kaga hor yimaadeen qabqablayaal etoobiya ku xirnaa cabdiqaasim salaad xasan kadib cabdilaahi yuusuf ayaa lagu soo doortay dalka kenya shir weyn ayaa lagu qabtay imbakati oo ka tirsan dalka kenya shirka caadiyanba sidii la filayay waxaa lagu soo xulay baarlamaan afar dhibic shan ka kooban tobankii bishii oktoobar ee sannadkii labada kun iyo afartii ayayna doorteen cabdilaahi yuusuf axmed waxaa xigtay dowladdii jabuuti lagu soo dhisay ee uu madaxda u ahaa shariif sheeh axmed khilaaf dheer oo soo kala dhex galay dowladdii cabdilaahi yuusuf axmed kadib shariif sheeh axmed oo ka dhex baxay maxkamadaha islaamka markii uu khayaanay kadib ayaa lagu bedelay cabdulaahi yuusuf axmed waxaana doorashadaasi shariif uu ku soo baxay la qabtay bishii janawari sannadkii labada kun iyo sagaalkii shariif sheeh axmed kadib waxaa la soo dhisay dowladd uu madax u ahaa xasan sheekh maxamuud dowladdan waxaa lagu soo dhisay magaalada muqdisho baarlamaan ay soo xuleen odayaal dhaqan oo boqol iyo soddon iyo shan ka kooban ayaa ugu dambayntii bishii agosto sannadkii labada kun iyo labaiyo tobanka waxa ay doorteen ayaa ugu dambayntii bishii sebtembar sannadkii labada kun iyo labaiyo tobanka waxa ay doorteen xasan sheekh maxamuud waxaana xilligaasi la sheegay in dowladaha ay ka baxeen nidaamkii kumeel gaarka ahaa oo markaasi kadib ay noqonayaan dowlado madax bannaan taasi laakiin ma aysan dhicin dowladdii xasan sheekh kadib maxaa dhacay laba aqal oo markii ugu horaysay dowladdu ay yeelatay kadib siddeedii bishii februaayo sannadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii waxa ay doorteen maxamed cabdilaahi farmaajo muddo labaatan sanana sidaasi waxa ay soomaaliya ku soo martay shan dowladood oo shisheeye kalkaal ahaa kuwaasi oo ummaddu biday dhibaatooyin dalkiina gacanta ka bixiyey diinna warkeedaba da haddaba iminka waxa ay doodi ka taagan tahay farmaajo inuu qabanayo doorasho iyo in kale mucaaradku waxa ay sheegayaan in farmaajo uu doonayo keligii taliyo inuu noqdo doorashona uusan qaban iyagoo gaashaanka ku dhuftay guddi doorasho oo uu magacaabay waxaana ay leeyihiin sideedda februaayo kadib haddii doorasho ay dhici weyso farmaajo waxa uu la mid noqonayaa iyaga waana ay u goodinayaan haddaba barnaamijka ayaan gudageli doonaa maxaa laga bartay dowladahaasi waxaan soo dhaweynayaa martida barnaamijka waxaana ay kala yihiin ibnu muflix iyo abuu faatima oo labadoodaba jooga dalka dibadiisa abuu faatima in soo dhawow tan iyo labada kun sidaan hadda sheegnayba waxaa soomaaliya loo soo dhisay dowlado shisheeye kalkaal ah haddaba markaad qiimaysid ma lagu tilmaami karaa dowladahaasi kuwa madax bannaan oo la mid ah kuwa ka dhisan dalalka aad soo aragtay amaba waddanka aad hadda joogtid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين إلهي ومهد سكله marka koobaad horta dowladahan shisheeye kalkaalka ah shisheeye kalkaal maahan horta waa shisheeye dhammaystiran waxay u yimaadeenna in ay shaqo shisheeye qabtaan dad shisheeyana u shaqeeyaan dana shisheeyana ka shaqeeyaan sidaa daraadeed dana ummadda soomaaliyeed ay leedahay looma soo dhisin loomana soo igman madax banaanidana markaan anigu dhan kale ka fiiriyo dhanka ay u madax banaanyihin waxa weyaan hagardaamada iyo burburinta iyo baabi-inta qaadashada iyo maxaanku tagrifalida xoolaha iyo dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed beenta iyo marin habaabinta ummadda soomaaliyeed ay marin habaabinayaan adeegsiga ay adeegsanayaan gacmo shisheeye oo ay ku baabiinayaan shacabka soomaaliyeed miday dilaan iyo miday xiraan iyo miday dhacaan iyo miday kufsadaan sidaa daraadeed waxaa la dhihi karaa danihii shisheeyuhu usoo igmaday way fuliyeen intii ay filayeen gaaladu inka badan bayna u qabteen laakiin dan ummad soomaaliyeed ma ay qaban markii horena looma soo dhisinba oo umay imaan in ay dan soomaaliyeed ay ka shaqeeyaan sidaa daraadeed waxaan leeyahay way qabteen wixii loo igmaday waxayse ahayd wixii loo igmaday inay burburiyaan oo baabiyaan ummadda soomaaliyeed iyo inay marin habaabiyaan shacabka soomaaliyeed waagag waa maasantaa kugu soo laabanayaa abuu faatima ibnu muflix intaanan siin aqoon-yahanka casaam axmed oo muqdisho jooga ayaa marka hore noo sharaxaya dowladahaasi xudunta ay u ahayd muqdisho maxay soo kordhiyeenoo dalka ay bideen bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin awalan waxaan isleeyahay horta kow ninka la yidhaha farmaajo afar sano ayuu joogay waddanka oo hadda igu dhiman yihin waxyaroo bil camala wuxuu ku kacay dhibaatooyin nooc walba ah hadday ahaan lahayd inuu dalka xaraashay oo dekedihii ka iibiyey yacni dowladda ethoobiya labo wuxuu waddanka soo kordhiyey oo usii siyaadiyey dhaqanxumo ol ka jirtay intuu joogo waddanka waxaa batay kufsigii waxaa batay waxa la yidhaahdo tuugadii waxaa batay diinxumadii oo inta uu joogo waddanka inta jeerar ee diinka lagu xadgudbay ee rag siyaasiyiina oo ka tirsan yani gruubkiisa ay ku xadgudbeen diinka ma tirsanto haday aan lahayd haween ee manaabirta la soo taagan arrimo diinxumaha oo gaalnimaha la soo taagan haday aan lahayd magaaladii ay ku bahda macaasidii ilmihii oo la xadaayo intaas waxaa dheer gaar ahaan reer muqdisho dhibaatada u geysta waxaa ka mid a jiidadka ol xiraa oo dadkii hore madaxda hore faasidiintahay ay soo xiri jireen asna usii laba jibaar oo reer muqdisho way ka warhayaan magaalada muqdisho inaysan lahayn meel la maro oo jiidadkii ugu muhiimsanaa oo magaalada xudunta u ah ay xiran yihiin isagoo ku antaconayo amniga iyo wax lamid ah iska daayay inuu amni sugaye xitaa asaga ayaa kasoo bixi madaxtooyada isagoo jiidadkana xiray oo waxba sameeyey ayaa haddana mujaahidiintu waxay u dhacayaan meelay u xiriraa ayay gelayaan asagana wuu ku dhici lahayn inuu soo baxo marka haddii si walba loo fiirsho waxaad moodaa inuu yahay ninkii ugu liitay ee soo maray yani waddanka dhinaca kale kuwan mucaaradka ah ee hadda haysto oo asaga ku haysta kursiga xunka ah ee ummadda lagu boobayo iyaguna waxay rabaan inay afar sanoo kale boobaan dhaqaalaha ummaddan oo dekedaha yani ay haddana mar kale dib usii xaraashaan oo inta hartay ay haddana xaraashaan rabaan oo hadda farmaajo ethoobiya ay waddanka si toos u hoosgeeyey iyagana qaar waxaa wato yani imaaraadka qaar wato qaar waxaa wato dowladda kenya oo baryan ay farmaajo ay wax kala dhexeeyeen qaar waxaa wato turkiga oo islaftiisu kamida waddanka dadka yani la degay oo dhibaatada baan ku haya kamida midka marka soo baxo wuxuu doonaya inuu dowladda wadato markaas ka iibiyo dhulka yani qaybta hartay oo ka xaraasho ee islamarkaana asagana intuu joogo jeebka buuxsado akoonka uu buuxsado dhammaantoodna kuwa mucaaradka ah iyo kuwa yani madax isku sheegayo iyo kuwa baarlamaanka ah oo maaratay sharci diiyaasha ah dhammaantood yani mid ummadda u tiraa kuma jiro mid diinka u tirana kuma jiro bal diinka ayay dhibaato ku yihiin lid ku yihiin diinka ayay burburinayaan waana wax loo soo adeegsaday dhammaantood oo gaalida soo tababaratay u soo adeegsatay mid kastana waddanka inuu burburo iyo inuu baaba'o iyo inuu dhaqaalo beelo iyo dadku ay dhintaan dhanka ma lahan isaga ciyaalkiisii iyo noloshiisii guud ahaan meelay u saaranta oo gaalka soo adeegsaday ayaa meel u saaran dib u dhacay u keeneen waddanka intay joogeen nimankaan ee dowladihii isxigay ee waddanka gaalada ka hirgelisay dib u dhacay u keeneen u keeneen waddanka wax yacni hadal yar lagu soo koobi karo maaha horta laakiin waxaa ugu muhiimsan awalan diinxumada oo ay carruurta soomaaliyeed iyo guud ahaan mujtamaca soomaaliyeed ay ka dhigeen dad laadiiniyiin ah oo diinkii ku tuntay akhlaaqdii guud iyo luntay ka dhigay oo baabi'iyey waxay dhiirigeliyeen dhaqanxumo nuuc walba laga soo bilaabo shariif murtad ku-xiji xasan sheikh ee kukeen midkan hadda joogo iyo kuwa usii hanqaltaagaya inay sii baabi'iyaan halaha hartay dhammaantood diinkii waxba uma reeban way baabi'iyeen si fiican ayayna ugu adeegeen gaalada soo dirsatay oo shaqadii loo igmaday sidii la rabay ayay ugu qabteen gaalada soo dirsatay waddanka ayay xaraasheen ciidamo shisheeye way keeneen oo waddankii yacni buurburiyo baabi'iyey oo dhaqaalihiisa la baxay intii la bixi kareen ee waddankii sumeeyey intii qof bini aadan loo geysto way noo geysteen kaasi waxa uu ahaa casaam axmed oo ah falanqeeye muqdisho jooga waxaan jaleecayaa markaan ibnu muflix muqdisho in ibnu muflix waxaa lagu tilmaamaa inay tahay magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan saddex milyan oo ruux dadkaasna si dhab ah ulama shaqayn dowladihii lasoo dhisayey maxay u diideen bay kula tahay inay la shaqeeyaan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbi ajmaciin ikhwaani marka hore waan dhowahay aad iyo aad baadna u mahadsan tihiin saad u dhan tihiin waxaan aad iyo aad idin salaamahayaa daadiyaasha barnaamijka iyo walaalaha dhammaantood intay dhegeysanaysa iyo intay dhegeysan doonta intuba haddaan su-aasha u guda galo dadkan ayaga dawlad ay rabaan oo ayagu ay keensadeen ma aha dawladda soomaalidana waxay ku maamaadaa qooley qoorqabad biyo kuma cabto haddii qooley qoorqaad biyo kuma cabta la yidhi oo inta artilega oo inta aryadoo laka maanta o dhan qabato ood wax kasta samayso aadan afka biyo u geyn karin tusaale gaaban ilmaha yar adigu aad dhashay ee dherabta ku jira ama dargadii ama sariirta ku jira caanaha markuu ka dhergo kaa inuu inuu sii wada ku kari maysid baasha yare masaasada afka daad u geliso soo dhergsan kaa nuugi maayo wuu dhigi ilkuhu isku qabsanaya kuma karaysid famaa baaluka marka dad waaweyn oo waxgarad leh oo aqoon-yahan leh oo culimo leh oo oo tujaariya ganacsato leh oo wax walba leh dawlad adu intaad wax adu arrintaad keento dawlad ku magacawday inaad intaad udha intaad usoo dhisto aad tiraahdaa la shaqeeya dee caqliga bini aadamka wax ka weyn weeye waxa geli karaa ama suurtagal noqon kara ma aha sababta marka keenaysa mar walba in reer muqdisho aysan la shaqaynin dawladda mar walba inaysan reer muqdisho ay gadaal u socdaan mar walba dawlad kasta oo lasoo dhisay reer muqdisho inay isha ay bawdka ugu hayaanoo cimil iyo mirsaad ugu jiraan waxaa keenaysa waxa weeye dawladdii dawlad ayagu ay jecel yihiin ama ay raalli ka yihiin ama ayagu ay dhisteen ama soomaali u dhan tahay ama lasoo wada dhistay ama doonitaan shacab soomaaliyeed ku imaatay ma aha waa wax gacan ku rimisa gacan ku rimiskaana waxaa keenay ciddii soo abaabushay oo ah reer galbeed iyo gaalo danahooda ayaga wata nimankanna ku adeeganhaya taasna marka waxay keenaysaa dadka ayaa inaysan mar walba inay gadaal ooga istaagaan wahagaag abuu faatima waxgaradka iyo cuqaasha soomaalida qaarkood ayaa dowladahaasi lagu soo dhisayey haddaba maxay tahay sababta shisheeyuhu u doorbidayaan in dadkaasi ay ku soo daraan amaba ay ku soo dhisaan dowladaha maqaarsaarka ah run ahaantii waxa weeyaan gaaladu waa dad ka shaqeeya waxaan ku idhaahdaa marin habaabinta iyo burburinta shucuubta aan ayaga ahayn waxayna sameeyaan daraasaad bay sameeyaan aada u ballaaran oo ay juhdi badan ku bixiyaan dad khubaro ah la fariisinayaa waxaa leeyahay waxaad kasoo talisaan wadan hebel sida aan dhaqaalihiisa ku qaadan lahayn iyo dowladda aan rano saan uga dhisi lahayn iyo sidaanu ma artay anagoon dhiig nooga daadan aan wadanka u qabsan lahayn ama dhaqaalihiisa u qabsan lahayn sidaa daraadeed dadka waxgaradka oo soomaaliyeed oo ay adeegsadeen khasaare mooye faa-iido waxgaradkuna kama helin anaguna kamaanaa helin dhinacyo badan marka laga fiiriyo waa midda koobaad ee dadka waxgaradka ah oo ay adeegsadeen hadday culimo yihiin iyo hadday cuqaal yihiin iyo hadday odayaal dhaqan yihiinba waa dadkii mujtamaca runtii soomaaliyeed maamuuska ku lahaa oo hortiis yacni indhaha indhahooda ay qabanayeen waa dadkii waxaa la dhihi karaa ahluxalliga iyo walcaqdiga ahaa haybaddii iyo karaamadii iyo sumcaddii ummadda ay ku lahayeenna way dhuntay ummaddiina waxa weeyaan waa lagu hagardaamiyey oo ayagiibaa lagu maalay kursiga waxaa lagu fariisinayaa nin gaal ah ama nin lagaaga dhigahay inuu yahay nin muslim ah laakiin maxaan ku idhaahdaa shaatigii islaamka wata laakiin uurka ma'aaribtii iyo danihii maxaan ku idhaahdaa gaalada ka wata sidaa daraaddeed waxa weeyaan waxay u sameynayaan in ay maaragtay u adeegsadaan danahooda ma ahee in ay ummadda soomaaliyeed danaheeda ay u adeegsanayaan oo dadkan waxgaradka ah way jiraan run ahaantii dad waxgarad ahaa oo waxtar ahaa oo ku biiray dowladahaas laakiin aakhirkii xaggey ku dambeeyeen weeye qof ka mid ah oo maanta fayow waxaan isdhihi karaa allahu naxariis iyo saalix badbaado iyo iyo qof un la mid ahbaa ka badbaadaan isdhihi karaa ninkaasoo ilaahay magaciisa u qaaday badbaadadii baa ilaahay u qaaday marka dadkaas way adeegsadeen waxayna u adeegsaneen inay dadka ku dhumiyaan soomaaliyeed danahooda guraacanna ay uga shaqaystaan sidaa daraaddeed dadkaasu dad anaga noo maqan ma ahan dad ayagu awoodi kara inay waxhagaajiyaanna ma ahan waa maasan tahay abuu faatima aan ku laabtay ibnu muflix dhibaatada dowladahaasi ay badeen dadka soomaaliyeed maxaa ka iftiimi karta dhibaatada dawladahaas ay soomaaliya bideen waa mid muuqata sadar muuqata su-aalka dhan somalid waxay dhahdeen waa baraysa caba laguma qariyo dad soomaaliyeed oo sheeha la shaqeeya ajaanibta ah haddaysan jiri lahayn lamaba qabsadeen soomaaliya maba la qabsadeenba soomaaliya waxaa lagu qabsaday ama lagu qabsan doono ee soo socda ama hor lagu soo qabsaday ama haddaba taagan ama la rabo in lagu qabsado wax kale ma ahan waa nin diirkaagi leh luuqaddaa bidhaantaadi leh oo luuqaddaadi leh oo in adeerkaa waya lagu leeyahay haddana waddankiisii gadaya waa niman munaafiqiin waa niman bilaa damiir ah waa niman loogu talagalay waddankan iyo dadkan la qabsan waaya in lagu qabsado weeye looguna talagelay waddanka soomaaliya inuusan jirin loogu talagelay weeye tusaale markaan soo qaadano soomaaliya waxaa la yidhaahdaa burburka kadib laba arrin bay ka dhiban weyday laba qodob bay ka dhiban weyday labada qodob waxaa weeye waa culimada iyo dumarka labada qodob bay ka dhiban weyday culimadii iyo dumarkii waana labada maanta la iska soo galay weeye kootada dumarka xuquuqdaanadaa maqan ti walba intay madaxa aad moodayso ii sheegay fayl candhoore moodayso cidka u taagto oo afka soo guustay oo keena weyn soo xidhato bay waxay leedahay anigoo ah wasiiradda anigoo ah ii sheegay een, een, xuquuq dumarka een, ee, xuquuqul insaanka anigoo ah dumarka kii u doo tii u doodaysay xuquuq baa naga maqan kootada anaga ragga hana la simo kootada hana loo badiyo kuwan ku haya ee musiibadu ku dhacday musiibe allaha ku rido eh, ummaddana allaha ka qabtee ee ilaahay diintiisa ka leexday ee qaaqaawan ee caariyaadka ah ee gurigooda allaha biyo gurigoodu bacay ee diinta ilaahay ku ka leexday oo ku ciyaaray awaamirtii oo dhan jiidhay waa kuwa la iska soo galay ee dumarka guryaha u galhaya bixinhaya ee reeraha duminhaya weeye waa meesha aan ka noolayn lambar wankan inoo ahayd waa dumarkii dumarkii waa meeshana laga soo galay inta wanaagsan kama hadlahayo inta wanaagsan allaha barakeeyo inta xuxunka inkaarta qabtee siyaasiyiin baan hay sheeganaysa ama ama ra'yiga reer galbeedka qaatay baan ka hadlaya qolada labaadna waa culimadu waxay ogsoon tihiin maanta dowladdan taagan markaan xaggeeba aynan sii aadinay ina farmaajo kan shaarubaha weyne tuugga ah ee madaxweynaha sheeganhaya xukuumaddiisan maanta waxa dhidibaha u dhisay ay u taagan tahay ee shacabka soomaaliyeed afduubay ee luqunta qabtay ee qasabka dowladnimada ku dhisaya ee magaca dowladeed sheeganaya ee ka dhigahaya suusuubi dowla islaamiya taxkumu bikitaabi illahi wa sunnati rasuuli sal allahu alayhi wasalam wa tujaahidu acdaa allahi ka dhigaya waxa weeyaan waa culummadii shalay loo baxsanayo maanta isbedeshay oo culumma usoo noqotay ishtarow biaayat illahi tamanan qaliilan qolada ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala qoladaas ah ayagana waa qolada loo iska soo galay meel noo maqan iyo meel noo dhiman iyo meel aan u baxsanayno bacdallaahi oo oo nalooga tegay ma ay jirto allaahuma nimankaas yararka ee mujaahidiinta ilaha barakeeya mooyaane meel kalento oo maanta ummadda soomaaliyeed u dhiman ma jirto ganacsada waa dhigmeerta tuuga ah intooda badan waxay soo gadaan ee dadkooda u keenaan ee waddankooda u keenaan ay soo gelbiyaan ee waddamada gaalada ay ka keenaan waa raashin dhacay oo dheydkii laga bedelay waa daawo dhacday oo dheydkii laga bedelay waa dhibaatada iyo dibandaawada ummadda weeye iyona ummaddooda dibindaabiyaan ay baabi'iyaan ba yaad waxaad leedahay ayaga show lagu talagalay marka meel inoo dhiman oo hadda inoo maqan oo aan sugaynay ma ay jirto marka soomaalida dhibaatada ay ku hayaan nimankan dowladaha reer galbeedka ah iyo gaalada iyo walaa afrikaantan deriska ah intuba wax muuqda weeyaan waxa maanta meeshan dhigay ee soddonka sano dowlad la-aanta ka dhigay waa dhibaato ay u geysteen reer galbeed haddaan dib taariikhda ugu noqonno dowladda soomaaliya cilmiyaanigeeda shuuciyadeed ina siyaad barre uu madaxweynaha ka ahaa waxaa la waxaa xaqiiqo oo jirta oo la og yahay sagaal safiir in la bedelay sagaalkaas safiir ee la bedelay sababta loo bedelay waxay ahayd inay dumin waayeen dowladdii militarigeeda ee soomaaliya inay dumin waayeen ninkii tobnaad baa ku guulaystay sagaalo markay ku fashilmeen duminta dowladda soomaaliyeed dowladdii soomaaliya ee muqdishoa laga dumiyey waxaan s dheefti iyo s anamti iyo waxaa la dhihi jiray u n c ga iyo waxaan dhe- jamhada lagu sheegahayo wax la abuuray oo la abaabulay oo la wato oo rag ka shaqaynayaan ba ahayd meesha laga hagaya laga xukumayana muqdisho ahayd safiirkii u fadhiyey muqdisho u fadhiyey so- ee maraykanka ninkii tobnaad baa ku guulaystay duminta dowladdii soomaaliya ee militarigeed ninkii tobnaad oo la yidhi waa shu-uun yacni waa nin yaqaana arrimaha africo iyo dowladaha sida loo dumiye africo laga soo bilaabo yom maanka maalinka asaga laga soo bilaabo ilaa yowmina haada dhibaatada waddanka soomaaliya ka jirta ama mid dhaqaale ha noqoto ama badihii sun ha lagu soo daadiyo oo sun iyo haamad iyo taangiyo sun ah ha lagu soo daadiyo ama ha la calaamadiyo qayb kenya ha la siiyo ama qaxootiyaal ha la furo waddamo kale ha looga furo ama hala dhoofiyo maraykan iyo yurub ha la geeye isku soo wada duube dhibaato aan ayaga ka ahayn ma laha waddanka soomaaliya dhibaato aan ka ahayn nimanka reer galbeedka ah waddanka soomaaliya ma lahan mala yeelan doono lagana sugi maayo hagaaga abu faatima in dowlad maxay tahay waxa laga rabo inay qabato maxayna tahay sifaha ama tilmaamaha ay waajib tahay in laga helo dowlad madax bannaan dowlad waxaa laga rabaa haddii waxa weeyaan inay u adeegto shacbigeeda oo ay nabadgelyadiisana maaragtay xasiliso oo amnigiisa iyo wixii khalkhal gelinaya ay ka ilaaliso hantidiisa iyo noloshiisana maaragtay ay ay u difaacdo ee adeega iyo bulshadu waxay u baahan tahayna ay maaragtay ay dowladdii ayadu ay ee, ka shaqayso sidii ay waxayn lahayd annaga waxaa noo dheerdiyay dowladda aan rabno waxa weeye waa dowlad adduunkeenna iyo aakhiradeenaba nooga shaqaynaysa weeyaan adduunkii way ka shaqaynaysaa nabadgelyada iyo horumarinta iyo difaaca xuduudda ayay ka shaqaynaysaa aakhiradiina waxa weeyaan ee, caqiidadii bay ilaalinaysaa qur-aankii bay ilaalinaysaa sunnadii bay ilaalinaysaa dadkii bay diintii baraysaa tacliimkii bay qabanaysaa madnuubkii bay u gargaaraysaa marka haddee dowladda madax bannaan taa weeye dowladda madax bannaan waxa weeye waa dowladda qaraarka iyo go-aanka iyadu ay leedahay gaadha isla markaasna cid kastoo ka hor timaada tiraahda maxaan ku yidhaahdaa een, ee, go-aanka annagaa iskale dhanka kale en xalane waa halka laga maamulo dowladaha la soo dhisayay weliba kuwii ugu dambeeyey ibnu muflix bal isdul istaag ku sameeya xalane maxaa ka socda
xalana meesha la yidhahdo waa meesha laga xukumo xukuumad kasta oo waddanka imaata meesha laga xukumo waa xerada xalane sababta keenaysa in xalana laga xukumana xalana waa meesha laga dhiso waana meesha laga eriyo waana meesha laga keeno ka la keenayo waa meesha la taliyaha u ah waa meesha awaamirteedu waddan ku shaqeeya weeye maxaa xalana ka socda xalana waxaa ka socda waxaa lagu qiyaasaa ilaa konton dowladood oo maxaa la dhihi jiray oo aan muuqanin inay ku dhex nool yihiin ilaa kontonkaa dowladood aan muuqanin ee xalana ku dhex nool waxay wada maamulaan si buuxda u wada maamulaan awoodda ha ku kala bateen hadday doonaane dowladda federaalka nimanka la baxay nimankaasay maamulaan waxay maamulaan maamul goboleedyada waxay maamulaan waddanka ilihiisa dhaqaaley maamulaan canshuurta ka soo baxda dekedda iyo canshuurta ka soo baxda eeraboodka marka afar loo qaybiya laba qaataan afartaas haddana markii lasii qaybiyo ayay kuwan dowladda sheeganaya markii shan loo qaybiya meel ka qaataan afartaa kalantana waxaa qaadata qolyahan haysta dekada iyo qolyahan riboodka haystaa kala qaybsada waa ilihii dhaqaala horta saasi u baabi'iyeen dhulka oola galeen oo yabar ooga dhigeen maamulka lagu sheegay waxaan ay wadaan iyo dadkan ay kaxayn hayaan cid kale ma ahane waa dad ayagu ay wataan waxaasina ninkii aan taa ku raalli noqon oon taa u hogaansamina daaqadaa laga saarhayaa imaa intii la dilo oo baabuurkiisa lagu dilo in la yihahdo al-shabaab baa dee la yidhahdo oo wadadaa la mariyo wa imaa in intii loo yeedho indhihiiso shaana uridda ka baxo labadaa waxaan ahayn uu mari kara ma jiro waa haddii uu ka hor imaado awaamirtooda iyo iyagu waxay rabaan haddii uu ka hor imaado weeyaan marka xalane waa saldhigga ciidan waa saldhigga madaxtooyo waa saldhigga wasaaradda dhaqaalaha ee waddanka soomaaliya saa ha loo fahmo cidda maamusha ayaa madaxweynaha maamusha cidda maamusha ayaa dekadda maamusha cidda xalana joogta ayaa riboodka maamusha cidda xalana joogta ayaa maamul goboleedyada maamusha cidda xalana joogta ayaa meel kasta oo waddanka soomaaliya ka mid a inta ay ragga dhalinyarada mujaahidiinta ay haystaan waxaan ka ahayn ayagaa maamula min somalilan ka soo bilow ilaa kismaayo xamiimahan sakaraadka ee meelaha ka qaylqalinaya ilmahu inta udhexaysee intaasi ayagaa maamula waa in sidaa loo ogaado sidaa loo fahmo dee ninkii asagu maskaxdiisu ay foorarto oo indhaha aan kala qaadaynin wan waxaa la yidhi cirka ma arka ilaa in la gowracaya mooyaane marka had ninkii wan asagoo iska foorara oon waxba fahmayn oon caqli lahayn oon garasho lahayn oon waxba akhrinin oon waaqaca la soconin isaga wuxuu rabo- wuxuu rabana ha ku hadlo cidduu rabana ha taageero cidduu rabana ha taageero waagaag waxaan ku laabanayaa in abu fatima hogaamiye kooxeedyada muddo ayaa lagu shaqaystay hadda waxaa bedelay qurbo joog maxay qurbo joogtaasi ka duwan yihiin hogaamiye kooxeedyadii waxaa la dhihi karaa een, hogaamiye kooxoodyadu waxay ahayn mufsidiintii qarankii soomaaliyeed wuxuu doonaba ha ahaadee burburiyey Een, markii la arkay ummadda soomaaliyeed in ay ka soo kaban karto oo isu imaan karto oo ee, israadsan kartana qurba joogta ujeedadii loo keena waxay ahayd markii ee, midowgii maxkamaduhu uu istaagay oo bartamaha iyo koonfurta soomaaliya in badanoo ka mida laga xoreeyey mujrimiintii oo calankii towxiidka la taagay oo dadkii nabad ay heleen waa tii waddanka lagu soo duulay duulaankii lagu soo duulay marka waxaa qayb ka ahaa in maxaan ku iraahdaa hogaamiye ku-xoodyadana la isticmaalo qurba joogtana la isticmaalo aakhirkana qurba joogta maadaama ay ko- hogaamiyeed kooxoodyada ayagu ka dhaga nugul yihiin oo tarabiya ahaanna yacni ey la tarabiyeeyey oo hadalkaaga maqlahaya iyo ey horar ah oon hadalkaaga dhegeysanaynin dee way ku kala fiican yihiin eyga markaad tirahda fariiso fariisanaya markaad tirahda soo dagaalan soo dagaalamaya aad adigu rabtaa marka hogaamiye kooxoodyadu waxaa laga yaabaa inay ahaayeen eeyo aan tarabiye lahayn laakiin qurba joogta kuwaana waxa weeyaan waa kuwo tarabiyeysan eeyo tarabiyeysan meeshii loo dirana way qabanayaan yacni waxa weeyaan waxaaba yaraatee ay qiimaha oo leeyihiinna ma lahan qaybaha dhexe diiradda jimcaha ayaan maraynaa farmaajo waxa uu rabaa inuu soo noqdo isaga iyo siyaasiyiintii ka horeysayba sida xasan sheekh iyo shariif sheekh axmed sidee baa loo arkaa waxaa su-aashaas siinayaa ibnu muflix farmaajo inuu soo noqdo inuu rabo shak kuma jiro wuxuu la wareegeysan hayo horta farmaajo waa in la fahmaa soomaalidu waxba ma fahamto inta badan farmaajo waa in la fahmaa farmaajo dagaalka uu qaaday ee maamul goboleeda uu ku qaaday ujeeddada uu u qaaday maxay tahay markaa isweydiisa ayaad fahmi kartaa farmaajo waxa uu rabo markaas fahmi kartaa farmaajo puntland jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo gobolka banaadir wuxuu ka sameeyey oo wax la ogyahay wax qarsoon ma ahan galmudug wuxuu geystay in la yidhaahdo axmed cabdikaariye qoorqoor la yidhaahdo wuxuu ku tegey qoorqoorna waan isla ogsoonayn iyo siday ahaayeen nimankii ahlu safaha ahaa mushrikiintii quuriyiinta ahaa sidii looga caydhiyey iyo sidii lagu geeyey qoorqoor waxaan ogsoonahay oon goobjoog ka ahayn oon arkaynay oo shanta soomaali waxaa la baxday ay daawanaysay weeye ninkii la dhihi jiray ii sheegay cali cosoble hebel cosoble kii ahaa hirshabeelle waa kii daaqadda ka saaray cabdiwaare asagiina markii socon weyda waa tura caliguudla hadda dusha ka saar wax hadda hiiraan ka socda iyo hawsha meesha marayso soomaali waa ka dharsinta dad aan u anfaafahay ooma baahno waxaad imaataa meesha la yidhahdo koonfur galbeed odaygii cuqooda ku dhacday ee musa robow ahaa ee shalay shatiga la siiyey ee la ammaanaya madaxtooyada lagu soo dhoweyn hayey ee gaadhiga maxaa la dhihi jiray xabaddu karin loo dhiibaya lagu qaadahayey markuu yidhi musharax baan ahay waa kii asagiina asagoo jeebaysan diyaaradda luuqada muqdisho laga dejiya ilaa hadda xabsi guriga ah ama xabsi caadaad buu ku jira lafta gareenoo meeluu ku sugnaa iyo meeluu ka socday aan la aqoono yes man ana waa lagu bedelay shacabkiina siday ciidamada etoobiya u baabi'iyeen iyo taangiyada etoobiya siday magaalada baydhabo u dulmarayeen waxa la arkayo loo jeeday bay ahayd wax qarsoon maysan ahayn jubbaland baa la ogsoon yahay cunaqabatayntii uu saaray wasiirka amniga la baxay janan ilaahay janna ma tusee naarta alla hageeye midka asaga ah waa kii xidhay waxaad ogsoon tihiin axmed marka doorashada uu qabsanayey doorashana ma jirin inta asaga uu meesha ku xaraysanayay ee baarlamaanku sheeg ahaa yacni hadda geda waxa ka taga ilaa hadda waa la ogsoon yahay intaasoo dhan farmaajo wuxuu u samaynaya wax kale ma aha waa inuu soo noqdaa waa intaa ay soomaali fahantaa way amaa dadka soomaaliyeed say u arkaan dadka soomaaliyeed waa saddex niman waa nimanka mujaahidiinta ah iyo inta ku fikirka oo ay warkooda waa cad yahay hadduu soo noqdo iyo hadduu sii joogo waa isku mid sawa wax culaysana kuma hayo wax haba yaraatay isha ay ka dan oo kala yihiinna ma lahan qolana waa qolada indhaha beesho oo camalaho basar maxaa basarho basiiratom ahaydoo farmaajo ii geeye weli taagan yihiin oo weli halkii bay taagan yihiin ayagu waa qoladaas waa baab kalo ayagana waa qolo labaad qolada saddexaad waa qolo la yidhahdo mudabdabiina bayna dalika laa ilaaha ulaa walaa ilaaha ulaa farmaajo qaabku wax u maamulahayo iyo siduu u socdona ma rabaan wayna jecel yihiin inuu soo noqday dooni lahaayeen ayagu marka hal laba geel jecel dhexdooda dhulaa ku dilaabayn yay ku jiraanoo hadhow haddii farmaajo laga guulaystana warama maamul fiican muuse hayn waxaan muumihana dhaafay dhahayaan haddii uu guulaystana wani hosa isaa isaa amuu yeelo marka ayagu waa macaan jeclo meella kuma tirsano ummadda soomaaliyeedna saddexdaa unbay u qaybsan tahay afraye ma jiro laa raabica lahum farmaajo marka soo noqoshadiisa inuu kusoo noqon doono waddanka iyo inuu kusoo noqon doonin aniga sida ii muuqata waa inu iskusoo noqon doonin sabab waana sababaynaya wax kusoo noqon doonin waxaan u sababaynhayaa farmaajo markuu soo inuu soo noqdo uu rabay laba laba arrin buu watay hadday labadii mid ka mid u hirgasho uu soo noqon hadday u hirgeli weydo mid ma hirgelaysa midda kale hadday u hirgasho taana hirgelaya u malayn maayo farmaajo wuxuu ku xisaabtamaya laba option kow inuu yidhaahdo doorasho qof iyo codaan qabanaya waa tii uu ku dhawaaqay wuxuu rabay gobollada soomaaliya oo dhan afarteeda koo koono inuu geysto dad asaga u sacabatumahaya iska dhigaya inay dad cadaalo dhexaada yihiin hadhowna asaga wax walba ugu shubay dhahan farmaajaa soo baxay boqol kiiba boqol asagaa madaxweyne ah lacag iyo laaluush iyo dhaqaalan uu ku farqiyo way socon weyday taas waxaa la yihi waddanka soomaaliya iska daa qof indho qaba midka caaman waxba arkaynin midka lugeyn maxaa dhihi jiray ishagay iska fadhiya fadhiidka ah midka doqonka ee maskaxda aan lahayn ilmaha yaree sabiga ahee hadda dhashay ee wax tamiiska gaadhay waxaan rabaa tamiis gaadhay wax kala fahmaya intuba waxay garanayaan farmaajo waxaan uu ku dhawaaqay ah inay soomaaliya qof iyo cod noqonayso inaan suurtogelinin waa inta qof ee wax fahmi karta weyo waa socon waayo mashruuca asaga mashruuca labaad ay ku xisabteen wuxuu ahaa inuu ciidamo qarsoodo ilatadii etoobiya ah keensado kuwan etoobiya gudaha ku jira kuwa aan ahayn oo hor leh inuu keensado nimankan siyaasiyiinta aan la caburiyo lacaga jugleyo in walba naftiisa u baqo kii lacag qadan karana lacag la siiyo sidaa uu kusoo noqdo yuu rajaynayay tiina way suurtogeli weydo allaha u siyaadiyey in nimankii uu ku xisaabtamhayey foolkaana ka dhex qaraxday ayagaa isku baaba'haya ayagaba is-ibri ayaa isdhammaynhaya ilaahay waxaan ka baryanaa subxaana wa tacaala inuu u siyaadiyo zaadahum ullahu halaakan wa tadmiiran ilaahay ha u siyaadiyo dhulka ha la simo oo ha baabi'iyo t taasi marka rajada way soo dhammaatay tii kalena waa kasii horreysay maxaa marka hadda uu rajaynaya inuu kusoo noqdo waa hal qodob ah hal qodoba ayuu farmaajo hadda rajaynaya kusoo noqdo dadkan nimankan wixii kala socon waa in dib loo noqdo doorashada bantii hore lagu noqdo asagoo kusoo baxay lagu noqdo dadkan sheeganaya baarlamaanka inuu gato lacag badan inuu ku farqiyo sidaana cod uu ka helo halka raja hadda uu qabo waa taa iyada ah bes haddii taa inuu ku guulaysan iyo isku guulaysanayni wallahu aclam una malayn maayo aniga fikirkayaka oo ay dhici kartaa cilmi qaybka ma ogi laakiin intaan anugu aan fiirinhayo u malayn maayo in intii lacag laga qaato cod loogu shubay lacagta waa laga qaadan laakiin qof kale la rabaa codka loogu shubhayaa asaguna banaan buu fadhisanya marka lacag la-aan iyo codlaan baa iskugu darman doonta sida aniga ii muuqata weeye wallahu aclam waa laga yaaba inay bilcagsi noqotan waa suurtagal ama nimanka siyaasiyiinta ah ee iska dhigahaya nimanka hore inta ah sida shariif iyo ninka leeyahay maxaa dhihi cali mahdi iyo xasan sheekh iyo ragga lamidka ah ee hadda iska dhigahaya inay ummadda wax u qabanayaan ee hadda iska dhigahaya dad ayagu wax soo dhisay ee iska dhigaya dad wax soo qabtay ee iska dhigahaya niman indhaha kala hayo oo cabqariyiin iska dhigahaya wuxuu yidhi wamaa dalika cala allahi bicasiis ma ashbaha leylata albaarixa shalay bay ahaayeen maxay qabteen shariif wallaahi bilaahi tallaahi waan bixinay uma wallaahi uma wallahi waan bixinaynaa maxaad yaad bixini cidee ma ciidankii iyo dowladdii nimanka sheeganaya shalay uu lahaa waan bixinhayaa ayuu rabaa maanta inuu kursiga u dabamaro daasna waxaa la dhihi wallahi uma wallahi waa lagu bixin baa sa la dhihi marka damarka mise anugu maxaa la dhihi jiray ii sheegay beelooyin baan ka dhashayoo halkan farmaajo wuxuu ku yahay ii sheegay nimanka la dhihi jiray waa daadun oo aan cidnima bixin karto hadduu aaminsan yahay waa baab kale laakiin ummadda soomaaliyeed maxay u qaban karaan weye waxba markaan soo koobo shalay marka ay cusbaayeen bay dhaameen maanta maanta hadday ku soo noqdaan u malayn maayo hundred percent boqol kiiba boqol waxaan ku qanacsanahay inayn midkoodna nin soo maray soomaaliya madaxweyne ka soo noqday inaan la dooranaynin hundred percent baan ku qanacsanahay ay ku tijaabi kaleento mid aan baa soo bixi doona meelu ka soo baxaba waa tahay mid kasta oo xilka madaxtinimada ku guulaysta ka hor inta aanan la dooran waxyaabaha dadku u sheega waxaa ka mid ah inuu wax wanaagsan qabanayo horumar dadku uu gaarsiinayo shisheeyaha uusan la shaqaynin waxaasoo dhanna sal iyo raad ma yeeshaan haddaba taas maxaad ku tilmaami kartaa abuu faatima taas de waxaan ku tilmaami karaa waxa weeyaan haddii la dhihi lahaa hadda muslimiin weeye oo sida dad badan ay qabaan hadde waxaan leenahay ilahi wuxuu yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquluu maa laa tafcaluun yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim yacni waxa weeyaan munaafiq baa lagu yaqaanaa waxa uu sheegayo iyo waxa uu qabanayo qofka ay kala duwan yihiin calaamatu lmunaafiq halaatha idaa xadatha kadib wa idaa tu'mina khaana waidaa caahada akhlaf marka waxa weeyaan calaamaadkii munaafiqiinta lagu yaqaanay haddaanu maaratay maaratay sallim inaan dhahno waaba muslimiinba kaba soo qaadba aan dhahno inay dowladdaa u shaqeeyaan kuma gaaloobayaane nimanku waa muslimiin haddaan ka soo qaadnaba ma garanaysaa inkastoo dee waxyaalo badan oo taas ka hor imanaya ay jiraan oo maaratay dee dowladdu nidaamka ay ku shaqayso iyo qaabka ay u shaqayso waa qaab ilaahay subxaana watacaala diintiisa kasoo horjeeda waana qaab calan ah dastuurkeeda waa gaalo waa waa dastuur daaquud ah sidaa daraaddeed dawaaqidda iyo iyo xeerarkeeda inay fulinaysaa marka haddaan iska soo dhaqaadno sida inta inta dad sida dad badan oo soomaaliya ay u qabaan islaamnimadu inay soomaali tahay addugu wuxuu leeyahay war waa soomaali buu kuleeyahay soomaaligu waxa weeye haddee gaalna waa noqon karaa muslimna waa noqon karaa walciyaadu billaahi gaalna waa noqon karaa ilaahay baan ka magan leh dee muslimna waa noqon karaa ilaahay muslim hanaga dhige ma garanaysaa wadaad hadda ka hor waxaan xusuustaa hadda khadka dhan kale uga leexday oo oo masalada inta la weydiiya waa soomaaliya kuleya war soomaaliya war soomaaliya adduunya waa caliya buu kuleya waa jaamic war caliya jaamic dee ma ahan waxa loo jeeday waa mabaadi marka sidaas bay marka ay ku kala duwan yihiin oo maaragtay kow horta waa munaafiqiin midda kale waxaa laga yaabaa in naftoodu been u sheegtay oo isleeyahay xoogaha soomaalinimada ay ku jirto oo leeyahay alla ilahay dad qoladii meeshay mareen ka leexo oo bal meel ka fiican mar uu leeyahay laakiin kursiga markuu fadhiisto waraaq baa loo dhiibaya waxaa laleeyahay hawshaanaad qabanaysaa waxaad sharig sheegaysay iyo shaqada kuu taalla isma lahan baa laleeyahay shaqada kuu taalla waxa weeya one two three hawshaas weeye ma garanaysaa kow iyo laba iyo saddex shaqadaanaad qabanaysaa haddee waxbaan sheega waxaad sheegtay iska dhaaf jeeg kurida waa lagu leeyahay yacni waxa weeyaan man laa yamlik quutahu laa yamlik qaraarahu waxa weeya nin la biilahayo dee waxay ninkii biilahayay baa u sarreeya waaga qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda ayaan ku sii dhowaaneynaa ibnu muflix haddaan su-aashan ku siiyo dowlado badan baa la soo dhisay mid kasta wakhtigii waa uu ku dhammaanayay iyadoo aan waxba qaban nacladan dusha looga tuurayo al-shabaab oo dalkan dowlado badan kula dagaalamaya way taagan yihiinoo halgankooda waa uu socdaa dhul baaxad leh bay ka talinayaan shareecada islaamka bay hirgelinayaan maxaa isku haya weli dhankooda bal noo faahfaahe dhalinyarada mujaahidiinta ah in badan bay dagaal kusoo jireen dowladaha kula soo jireen shayho soo dhisay kula soo jireen ayagu weli waa taagan yihiin dowladihii keento o dhan waa dhammaadeen waa dhaqaaqeen meesha waa ka baxeen shaqadii laga rabay iyo danihii iyo umuurihii loogu talagalay ee loo soo doortay nimankaas dowladaha sheeganhaya intii laga dhammaystay baa sida xanjadii intii la celiyay baa la tufay ayagu laakiin weli way soo taagan yihiin maxaa sabab ah maxaa ayaga shabaab isku haya way iska caddahay oma baahno in lasii faafiyo oo lasii meel dhan lasii gaarsiiyo waan soo koobi al-shabaab waxaa isku haya waa din al-shabaab isuba ke waxa isu keenta horta waa diin waa kow al-shabaab waxaa isu keenay ukhuwa islaamiya waa laba al-shabaab waxaa isu keenay halgan iyo gaalo in la iska dhiciyo waa saddex al-shabaab waxaa isu keenay wadankooda iyo dadkooda iyo ummadooda inay dowla islaamiya u dhisaan waa afar al-shabaab waxaa isu keenay oo isku celinhayaa midka baahan ka kale baahan burka ay maxaa dhihi jiray ahlaan xabadka burka ahlaan bay kala goosanhayaan niman mushaar iyo shaqaale iyo dhaqaale raadsanhaya ama ayaga u socdo ma ahan oo waxaa isku haya ka mid tahay al-shabaab waxaa isku haya caqiida islaamiya saxiixa baa isku haysa waa noo isku caqiidaa waa noo isku fikira waa noo isku aragtia waa niman isku hadaf a weye baa isku haysa qodobka kalento waa niman aan la keensanin meesha waa niman aan cidna u shaqayn waa niman ayaga iskoo isku maamula cid ay maamulshana ma jirto cid ay ka amar qaataanna ma jirto waxay ka amar qaataan oo keliya alkitaab wasunna iyo salafu saalix waddaday mari jireen in lagu yaqaano intaa bay ka amar qaataan inta isku haysana waa intaas waxaan kale intay ayaga ka soo horjeeda ee madaba inta lagu shaqaysto ladaadka la raacinhayana adduunyo baa keentay dad gaalay u shaqaynhayeen reere kalantaan la soo marsanhayay wadooyinkaasay ku imaadeen alsabaa maxamed isku haystana waa intaas waa kugu soo laabanaya ibn muflix farmaajo markii la dooranayay dad badan ayaa dibadda iyo gudahaba u sacabtumayey haddaba muxuu la yimid oo aad ka sheegi kartaa abu faatima
run ahaantii waxaan dhihi karaa dadka u sacabtumay way kala duwanaayeen qaar qabyaalad bay ugu sacabtumayeen oo isku reer bay ugu sacabtumayeen qaar xilal bay ugu sacabtumayeen inay maaragtay eh, xilka raadis qaar waxay ugu sacabtumayeen maxaan ku idhaahdaa inay eh, maxaan ku idhaahdaa ay eh, dhaqaalo iyo arrimo hoose ay ay ka dhammaystaan qaarba waxbay ugu sacabtumayeen laakiin waxa weeyaan eh, yani waa weliya ma'aariban ukhraa weeyaan ushii nebi muuse ilaahi subxaana watacaala markii la wadaali weyey intaas iyo intaasaad maaragtay arigayaan ku kaxaystaa saana waan waan ku qutubaa weliya ma'aariban ukhraa marka dadka u sacabtumaya ma'aarib kala duwan bay lahaayeen qaar qabiil qaar maxaan ku idhaahdaa dheefdoon ah qaar xildoon ah qaar maxaan ku idhaahdaa eh, daalay oo dowlad xumadii ka daalay oo is yiri way jireen oo maaragtay run ahaantii niyad fiicnaa oo saa u saboorti gareeyeyna way jireen Eh, laakiin ayaga laftooda way khaldanaayeen farmaajo markuu ra-iisul wasaaraha waa ninkii lahaa buffalo baan ka difaacayaa muqdisho yani dadkan waxaan u baabiinaya reer muqdisho aan madaafiicda ugu qaybinayaa waxaan doonayaa inay amni ku noqda ku noolaadaan caruurta maraykanka ee new york ku nool marka haddee waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ayagaanba wax fahmayn marka dhinkaas laga fiiriyo waayahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaana ku guda jirnaa barnaamijka toddobaadlaha ah ee diradda jimcaha markan waxaa nagu soo biiray aqoon-yahan maxamuud ugaas oo ka mid ah aqoon-yahanada dibadjoogga ah ee la socda arrimaha soomaaliya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan aragtida kooban ku biiriyo mowduuca barnaamijka diiradda jimcaha iyo khilaafka hadda ka dhex taagan madaxda waxa dowladda federaalka loogu yeeray iyo nimankan kasoo horjeeday mucaaradka la baxay marka koobaad horta khilaafkaasi ma ahan khilaaf jawhari ah ama fikri ah ama ku saabsan kala aragti duwanaan ka dhalatay aragtiyo isdiidan oo laga qabo dan umadeed iyo siyaasad wadan iyo manhaj ku saabsan badbaadin ama wax ka qabasho dhibaato ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed haysata waa khilaaf u dhexeeya hal koox oo hal wax wada aaminsan oo hal cid wada hoos tagta oo maaragtay runtii wax farqi ah oo aragtiyeed oo u dhexeeya uuna jirin waxa kaliya ee lagu kala saari karo ama u dhexeeya ama isku diidan yihiin een, uu yahay in midna kursi ku fadhiyo midna uu kursigaas rajo ka qabo uu midka ku fadhiyo uu inta uga tuurto asagu ku fadhiisto oo wixii kaa kasoo gelayay een, kasoo gala Een, khilaaf maanta taagan ma ahan iyo afartii sano lasoo dhaafay iyo intuu farmaajo madaxweynaha ahaa Een, xasan sheekh buu taagnaa sheekh shariif buu taagnaa cabdullaahi yuusuf buu taagnaa intii ka horeysay ilaa kii laga soo bilaabo soo taagnaa ka hor buu taagnaa iyo xilliyadii maxmiyadda lagu jiray oo maaragtay golayaasha deegaanka iyo waxyaabaha noocaasa ay gumaystaha iyo gaaladu ay sameynaysay oo meelaha ay haystaan ka jiray magaalooyinka sida hargeysa iyo xamar Een, ka hor buu jiray oo waxaan xasuustaa ku een, ka mid ah askartii ingiriiska ee maaragtay sahanka u ahaa gumaysiga qarnigii sagaal iyo tobnaad baa waxaan xasuustaa buug uu qoray oo maaragtay uu u bixiyey 17 trips through Somaliland and a visit to Abyssinia buugga magaciisu saas ka dhigay buuggaas waxaa ku xusan sanadkii kun sideed boqol sagaashan iyo labadii waa boqol iyo maaragtay sideed iyo labaatan sano ka hor Een, meel duleedka hargeysa ah dhacdo ka dhacday asagoo maaragtay maraya een, dhacdo ka dhacday buu baa buuggaas ku xusan oo ah niman Soomaali ah oo maaragtay tobaneeye ah oo runtii xilligaas dadkii maaragtay een, awrta u waday ah sahanka u ahaa oo dhulka kala tusayay ah een, ah dad maaragtay berbere uu kasoo kiraystay oo maaragtay dadkii ninkaas gaalka ah oo maaragtay een, wadanka xilligaas haminayo dowladda ingiriiska ay soo siisay maaragtay ay usoo dirsatay inuu wadanka dhulka soomaaliyeed gaar ahaan qeybta waqooyi inuu u saamiyo ah dadkii runtii ku kaalmeynayay inuu een, arintaas iyo taskigaas dowladiisa usoo dirsatay uu kasoo baxo oo uu suurtagalo dadkii ku kaalmeynayay laba ka mid ah ayuu ka sheekeynayaa goor subax ah isagoo teendho uu meel ka dhistay hurda inuu kusoo toosay sawaxan iyo qaylo maaragtay xeradii ay hameenka subaxa hameenka ka horreeya ku hoydeen inuu qaylo kusoo toosay markuu ta teendhadii kasoo baxay uu qayladii iyo wixii kuwa dabaqoodhiga ahayo la socday oo soomaalida ahayo isdagaalaya markuu weydiiyey waxa ay isku dagaalayaan intuu kala qabtayna ay usoo baxday in mid ka midu een, maaragtay uu mid kale u diiday inuu saxan wax kula cuno bariis intay wada karsadeen ay maaragtay midu ritay ayuu mid damcay inuu la cuno kii wuu u diiday marka dagaal baa meeshaa ka dhistay xeerada iyo bariiska iyo waxa sahayda la wato ninkan ingiriiska ah ee gaalka ah ee maaragtay gumaystaha oo sahanka gumaysta u ahabaa leh oo lacagtiisa kala baxay oo siduu maaragtay sheegayo berbere kasoo gatay awrta iyo maaragtay biyaha waxa la wato oo dhan asagaa iskale nimankan isagay u karaysan yihiin oo ku adeeganayo wadankoodii maaragtay uu sahan uga ah marka waxay isku dagaaleen xiliga ayada uu ku kala qabtay waxay ahayd xeero bariis yar oo ninka gumaystaha uu leeyahay bay isku dagaaleen oo ila culimaysid iyo waan kala cunayaa sayid iigu diideen bay isku feereen ninkii gaalkaabaana meeshaa ku kala qabtay marka khilaafkan runtii waa mid asal ahaan waa mid maaragtay noocaas ah oo waxa la isku haystaa wax soomaaliyeed iyo dan soomaaliyeed iyo fikir iyo qadiyad iyo wax saa u weyn midna ma aha ee waa runtii xeerada gumaysigu meesha keenay boorsooyinka nimanka maaragtay reer galbeed iyo hay-adoodu ay xalana kasoo dejiyaan ninkii qaadan lahaa baa maaragtay yuuni walba isku dayayaa inuu noqdo afar sano markii mid kamid uu fursad u helo afartaa sano boorsadaas waxa ku jira hogaaladaas dareerta uga qaatana mid kalaa raba inuu meeshiisa ku fariisto iskuma ogola oo kuma heshiin karaan oo xataa waxa yarkaa gaaladu bixinayso awood uma lahan inay maaragta inta dhinac isugu bayraan ay iska kaashadaan sidii nin walba wax uga soo gaari lahaa insha allahu tacaala waa wax uun kuwii hore meeshay mareen mari doono saameyntiisu ay ku ekaan doonto un inay iyagu maaragtay meesha iyo kursiga kala tuurtaan dadka soomaaliyeedna faa'iidaya khasaaro wixii ay ku qabeen kuwa hadda jira iyo kuwii ka horreeyey unbay ku qabi doonaan waad mahadsan tahay maxamuud ogaas gabagabada diiradda ayaan isla soo gaarnay ugu dambayntii abu faatima maxaa usoo jeedinaysaa dadka soomaaliyeed ee ku dhagaysanaya soomaalidu hadday caqli leeyihiin iyo dadnimo hadday leeyihiin diintooda iyo iyo adduunkoodaba nin ka shaqaynaya oo dushiisa suray kalimatu laa ilaaha ila allah iyo nin diintooda iyo adduunkoodaba baabi'inahaya oo kufsi iyo dil iyo dhac iyo burbur intaa ka shaqaynaya yani waxa weeyaan inay kala garan waayaan run ahaantii waxa weeyaan wax la yaable weeye nimankan maxaanku idhaahdaa culimmada hodmooda inay baatiniya yihiin oo sidoodaba ay u shaqaynayaan si guraacan u shaqaynaya oo khayrka iyo wanaagga ayagu u jeeda maxaanku idhahdaa aan khayrka iyo wanaagga rabin mashaariicaas mar walba in lagu soo celceliyo culamaa usuuga la dagaalankiisa iyo maxaanku idhahdaa wax allaaliya wixii maxaanku idhaahdaa ummadda marin habaabinhayo oo dhan hadda waxyaalaha cajiibka ah waxaa ka mid ah yani ilaahi subxaana wa tacaala markii uu isbarbar dhigay qof in la dilo iyo in qofka diintiisa la fasaadiyo walfitnatu ashaddu min alqatli buu haddii lagu eedeeyo mujaahidiinta qof ay dileen kama fiirinayaan halkan waxa weeyaan mushrik halkan soo taagan oo leh maxaanku idhahdaa sheekh cabdulqaadir baa naf dhacday oo ilaahay subxaana watacala uu amar ku bixiyo in la rido oo malakumowdkii uu wado oo ruuxii laga soo qaaday buu kusoo celiyey magaranaysaa dadka leh yacni waxa weeyaan dhibaatada ay samaynayaan iyo sharka ay wadaan iyo balaayada ay ummadda soomaaliyeed u wadaan qof la dilay way ka daran tahay sababtoo qofku hadii hadduu dhinto qofku hadduu muslin ahaana waxa weeyaan dee qofkii dilay asagaa dhib ku qabo oo waxa weeyaan aakhiradiisiiba u hagaagayso jannu gelaya insha allahu tacaala hadduu gaal ahaana haddee waxa weeyaan gaal mufsid ah in ummadda looga raaxeeyo oo laga laga qabto ilaahay subxaana watacaala ayaa maaragtay faray wixii awood iyo itaal u haya laakiin ummadda diinteedii in laga fasaadiyo in bar shiica laga dhigo shirkiga loo maaragtay loo waxeeyo maxaanku irahdaa qaanuun shaydaan oo shirkiga maaragtay ummadda la yidhaha lagu kala bixiyo oo wadaado ay garab taagan yihiin waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala baan ka magangalay yacni kuwaas ilaahay subxaana wa tacaala indhihii iyo dhegihii iyo qalbigiiba ilaahay wuu tiray lahum quluubun laa yafqahuuna biha walahum acyunun laa yubsiruuna biha walahum aadaanun laa yasmacuuna biha weeyaan ulaaika kal ancaami waxay leeyihin waa summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuuna weeyaan ilaahay subxaana watacaala marka kuwaas ummadda ha ka qabto culummo ma ahan dhankaada noo raaci ibnu muflix maxaa kusoo gabagabaynaysaa oo baaq ah oo ku wajahan ummadda ugu dambays gabagabadii waxaan leeyahay anugu aragtidai yarta ah dadka soomaaliyeed labaha kala doorteen inay dulligan weligood ku jiraan maalin walbana mid loo soo dhoobdhoobo madaxweynihii hebel la yidhaahdo meelaha ka khudbeeyo diyaaradaha uu raaco safarro uu galo lacaga uu gubo halkaana aysan midig iyo bidix mid u dhaafin waddooyinkuna ay xidhnaadaan qaraxuna uu taagnaado hadday ku raali yihiin ha kusoo dhawaadeen hadday intaa raalli ku ahayn hubka intay qaataan oo dabka qaataan qabqabalayaal oo kuwan ka xoog badnaa ka ciidan badnaa ka hub badnaa gaalo dhan dawda ku haysay bay dabka intay saareen bay maalin cad muqdisho ka saareene magaalada muqdisho hala iska saareen nimanka koonfur dad nool oo dhiig le aan ku ogahay dad nool oo dhiig le oo dagaalama dad caqiide ah talyaani soo jebiyey lasoo dagaalamay ingiriis jebiyey la dagaalamay unisom jebiyey la dagaalamay etoobiyaan soo jebiyey la dagaalamay qabqabalayaal iyo tuuga soo jebiyey la dagaalamay dad dhiig le lagu yaqaanaa koonfur ha kaceen hana iska qaadeen dulligan dusha ka saaran wadooyinkana ha furteen madaxtooyadana ha nooga dhigeen ii sheegay meesha madaxtooyada la baxdeena ha nooga dhigeen meel shareecada islaamka lagu xukumay ha noo noqotee nimanka ha naga dulqaadeen xalana duhur buu guuri anaa kuu ballan qaadahaya haddii kuwan xununka ee murdiinta iyo wadooyinka intii la furo dhegaha lagu dhufto anaa kuu ballan qaada inay diyaaradahooda ord ku fuulhayaan carwo kaase intay kuwan la caydhiyo meesha laga saaro xalana hadda garaado waa waxaan la sugaynin weye laa yurja lama sugahayo wabillahi tawfiq wasala allahu calaa نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابن مفلح aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa cazaam axmed maxamuud ogaas iyo abuu faatima oo barnaamijka ka qayb galay diradda jimcaha toddobaadkan aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinayey barnaamij ka la mid ah intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabaaddiino wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها